degmada baraha ku soconayo waxa hadda weli ka bilaawda ma jirto laakiin waxaan rajeyneynaa insha allah haddua la yiraahdo sidaan ku badanay dawladda koonfur galbeed iyo ruuxigii hogaaminayso qaramada midoobey iyo midowga yurub sidaan ku badanay bisha soo socoto in mashaariicda dhan ay fasaxayaan insha allah degmadana shaqooyinkeeda ay si caaday u soco doonaan marka sidaasaana jeedaynaa insha allah ilaahdiis wa tahay ammaanka degmada waxaa la sheegayaa in si weyn loo adkeeyey waxaa la sheegay in maamulka koonfur galbeed uu soo degi doono magaalada bal ka warna horaas
insha allah hada ala yiraahdo waxaan rajeyneynaa maamulka koonfur galbeed inuu soo dego degmada xafiisyadeeda si caaday uga furtaan madaxtooyooyin koonfur galbeed dhismaheeda la bilaabo boorka dhismihiisa la bilaabo dekada dhismaheeda la bilaabo waxaasoo dhan insha allah hada ala yiraahdo waan maaragtay qorshaheeda waa lagu jiraa insha allah waxaana ilaahay ka rajeyneynaa insha allah sidaan jecel lahay ama rajeynayna inuu ilaahay nooga dhigo
ammaanka marka laga soo tago ciidamada ammaanka aad keenayo ma kuwa dawladda iyo kuwa misoma mase ciidamada maamulka koonfur galbeed ee leeyihaa ka howlgala degmada ciidamada dawladda soo dirta ayaa jooga halkan booliiska iyo nabadsugida iyo milatariga ayaa ka howlgala hadda qorshahaada iyo kulley hadda ciidamada iyo barnaamijyadaasna kulley dowlad goboleedka iyo dawladda dhexe ayayna u taalaa arrintaasu marka ciidamadaas ayaa ka howlgala aada iyo aad waana amaanka u xaqiijiyeen magarat ma ciidamada lagu wargeliyo koonfur galbeed oo meesha imaan doona ma jiro mise ciidankan dawladda ayaa lagu bedeli doonaa magaca dawladda oo waxaa laga dhigi doonaa ciidan koonfur galbeed haddii xooga noocaas aad heyso
arrimahaas hadda inaan ka hadlo anigu diyaari maayo waxaa la sheegayaa in degmada howlo mashaariic dhismo ah ee ballan qaadeen dadka qaarkood ee kasoo jeeda degmada baraade kuna sugan dalka dibadiisa arrimahaas bal ma jiraan oo dad codsanaya diblis inay ku samaystaan ama maalgashadaan degmada waa jiraan dad badanoo nala soo xariirey oo mashaariic inay ku samaystaan horumaran inay ku samayst mashaariic horumareed inay ku samaystaan degmada nala soo xariirey oo qurba joogta jaaliidaha dibada joogta kamid aha jiro insha allah doanigeeda waana sugaynaa inay isbitaalka wax ka qabtaan inay meelaha maaragtaye sigaaraha magaalada ayaga ee maalgashanaa business ganacsiinka ka sameeyaan magaalada waxyaaba noocaasoo badanaan insha allah doanigeeda ay nagala hadleen waana sugaynaa inay yimaadaan insha allah
cabashadii hore aad ujeediseen isbitaalka guud ee magaalada halkeeda ku dambeysay
halkeeday joogtaa cabashadii siday ugu taagan tahay waa isbedel oo hadda noogu yimid dawladda xaggeeda amba waxyaabaha caalamiga ay kuwa loo qalqaado ma jiraan insha allah haddii ala yiraahdo ilaahay baa ka rajeyneynaa isbedel isbedel ayaan rajeyneynaa balse wax welina soo gaaro ma jiraan hay maamulka koonfur galbeed mau gudbiseen arrintan
soo gudbine
hay maxay nagu wara celiyey marka wuxuu nagu wara celiyey inay nagu yidhi in maaragtaye wax laga qabanayo baahida halkaas ka jirto wax daban iyo dadaal badan inay ku bixinayaan noo sheegay hay hadda isbitaalka marka sida u shaqeeyo ma yahay mid magaalada laga dareemayo howlaha shaqo isbitaalkaasi liidnaanta ka jirta
isbitaalka shaqadiisa aaday u liidataa kaliya soona wuxuu dhamaa xilligii iyo noloshii alqaacidada ahaa nabadiidka xilligii nolosha geeyeyna dhamaa isbitaalka hadda isbitaal shaqeeyo oo dhakhtarka soo fadhiisto oo wax laga qabto ayaa macnaha waawan marka laakiin daawadii iyo agabkii iyo maaragtay agabkii iyo daawadii iyo sariirihii jiifka bukaanka iyo waxaasaa ka ka maqanaa dhakhtarkii iyo wixii waa joogaan hadda isbitaalka dhadhaadiisa waa socdaan laakiin aada u liitaa daawadii iyo agabkii ka liisaa